بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هراب تفايلة وكلن تفايلة دقا استيالها كده وهذا واركا هراب نما إذا عدر هذه بايدبا قضب دي سن كده ونسود دونتان واركان هراب نما وليبا كومدها فافاهنا ديرادة لقو أهلها يا دقال قودية قبل كجيدو ciidamada dowladda soomaaliya howlgalyo ka sameeya xaafad ku tirsan magaalada muqdisho kiisaska cudurka koronaha ee soomaaliya oo sii kororteen gobolka mudug oo ku dhiyay weerarka dilidad isku qoysaaye maraykankiyo diidan in somalilan iyo aqoonsi hela iyo weliba goobo ganacsi iyo soomalilan oo lakaboob ee dalkaasi koonfur afrika markale hiraafayla dhegaystayaal waliba waa hiraabnimaasning ow taariikhda waliba ee kabeegantaa tumay lamada bilo toddobaad sanadka lamada kun iyo labaatii kow kahanas waliba hayana qodobada warkaana hiraabnimadan hanshoonka door koronay dhegaystayaal inas diyaariya warka hiraabnimo waa faahfaahsan insha allah hiraafayla dhegaystayaal cabdulaahi salaad aadam iyo ah warka hiraabnimasiinla dareer sii doona insha allah kabilownoy qodobkan koreeye warkaana hiraabnimo dagaalkan ojay sidii khasaareen iskajara dhimashoiyo dhaawac iyo weliba usa deegaanka boholgaras oo hooskoyo degmada doolow ee gobolka gadowsa ka dhex maray lama maleeshii beeleed lamada maleeshii beeleed iyo dagaasho waliba usa salka ka haaya isu qabsi dhululka yaala deegaankaasi waliba naanti la xaqiijiyay dagaalka kadhamadeena lix qof miila tumankalan iyo ka dhaawacmeen sida iyo sheegan mas-uuliyiin ku tirsan maamulkaasi degmada doolow ee gobolkaasi gedo wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland jenaraal yuusuf xuseen cismaan dhuumaal iyo markaasiyagii ka jubbaland ahaan iyo eediyonku hunyin dagaalkiio markaasi dhex mari lamada maleeshii beeleed wasiirka oo la hadlayay laantaafka soomaaliga v o e da yaanka baaqay dhinacyada dagaalame aniyo colaadii rojian walibana sidoo kale ciidamada dowladda isku codsaday aniyo kashal dhehgalaan maleeshiyaadka dagaalamahaya sanadihii lahadhaafi iyo waliba dagaal beeleedya kudhina ee maleeshii beeleedyo markaasay ka dhex maraayana deegaanaha ku tirsan gobolkaasi gedo habahaatoy hata muuqdaan haanoy ridan ka nagadeen gobolka haddii markaasay lanku hortagneyna khasaaro kala dhadhii korana ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee xalay howlgalyo shal duwan waliba ka sameeyana xaafado ku tirsan degmada waarta nabadda ee gobolka banaadir ciidamada iyo goobroogyaal waliba sheeganeen in mararka qaar ay ogolaayeen guryahaas iyo baaritaanyo ka sameeyaan meeliyo baaritaan dheeraad ay markaas ka sameeyeen dadka shacabka ee wadooyinka maraay iyadoona haan ka sugan goobaha ganacsiyo markaasay laamaha amniga dowladda federaalka soomaaliya weliwal faahfaahin ama kubiina ujeedka howlgalka iyo weliba waliyaabaha lahaqoobday haabahaato tiro dheer jeero horey xaafado ku tirsan muqdishoiyo sidaan oo kale howlgalyo xaafad baaro elanka suubiya howlgalkan yaa xalay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo ka sameeyeen xaafad ku tirsan degmada waarta nabadda ee gobolka banaadir waliba usaakatoonsa iyo xilaha miino ku hor tiro madaafi iyo markaas ha ka dhiyan xaafadaha dhow xarunta madaxtooyada dowladda soomaaliya weli warka hiraabnimo idaacadda raadiaha baydhabo iyo dhugunsaitan akhyaaraya dhinaca kale ah wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya ee hasaartii kiisaskii inka dambeeyay ee laku helay soomaaliya cudurka koronaha walibana saacadihii waa walibana wasaaradii sheegtay in saray ankati kiisaska cudurka koronaha usi jar ah maadaama dalka laku xeli afartii kow qof saacadihii lahadhaafi baaritaan lakasuubiya kiisaska cudurka coronavirus tirada toddobaatan ee lamada saac ee weliba kadi dambeeytay ee laku xelay covid tumiyo sagaal guud ahaan wadanka waliba inagatay saddex kun sideed boqol sideetiyo sida waliba laku xelay afartii kow qof miilaha puntland waliba laku helay labaatan lama banaadir toddoba qof jubbaland toddoba qof somalilan shan qof labaatiyo lix qof waliba meelo meelo balaan ayin tumiyo shan qof bogsashada guud waliba sagaal qof dhimashadana lama qof toddobaatan lamada saacda ee kadi dambeeytay tirada guud ee laku helay guud ahaan wadanka soomaaliya cudurka koronaha iyo deertay tumiyo shan kun soddon iyo lix qofa bogsashada guud iyo nasaasaadta waliba laka sheegay tirada wasaaradda caafimaadka soomaaliya shaacidi todoba kun lix waa todoba kun laba boqol lixdiyo kow qof ah meelo dhimashada guud ee soomaaliya cudurka koronahan iyo deertii todoba boqol toddobaatiyo todoba qof ah wararkuunu ku helayna deegaanka saax quran ee gobolka mudug iyo weliba koormaha inirka ku hubaysan oo weliba ciibtiyo lankasaan iyo xalay sakdid ah ee meelasiyo ka dilan dad isku qoysahaye weerarkaasi weliba la kuwaramaha in la kadiliya saddex qof oo weliba isku qoysahay haanaas oo dhammaantiyo ka suganay gurisho markii lah weeraray welibana lama leeyahay in dilkaasi ususalka ka haya aanooyin qabiila weliba sidoo kale wararka iyo ka waa weliba sidoo kale weerarkiiyo ka dhaawacmeen sida ehelada sheegan gabar ilaa iyo hadda iyo koombeya ka jarta liibaan cabdulaahi warsame oo heli oo eheliyin dadkaasi la dilay oo b b c dan waramaya oo ka sugan cisbitaalka yaala magaalada gaalkacya oo ah meelo lakadabi waxaya haweeneyda dhaawaca hadeeri weerarkaasi i sheegay in dhacdadan yahay timid eedan yoon ku argagaxina liibaan yaan sidaas weliba iska daray in qoysyo uso horey qeyban ku haye ay markaas iyo ogoon iyo haayeen iyo haddana dhamadan naxdin leh markaaska koyti liibaniya antaasi saasaata waliba iska daray in dhacdadan iyo dhiidii xalay markii saacadahay titume waa litisa hamiignama walibana sidoo kale sheegay in dadka falka dilka ejeysan iyo lama qeybood iyo haayeen islamarkaasna dadka luway siyaabo shalduunlan diliya liibaan cabdulaahi warsame oo kumid ehlada dadka luway ayaa sidoo kale sheegay in dadka adeerkan iyo walaadasay luway oo laka dhex dile geel markaasi ayuusil roogayaa liibaan cabdulaahi warsame oo lu weydiiyey sababtii iyo la-edsa in qoyskan lambar tilmaamay sideeg sheegay in lama leeyahay inay taana qabiil dhinaga kale wasiirka warfaafinta galmudug axmed shire falagle oo markaas laku weydiiya waliyaabaha ilaa iyo hadda ka maamul ahaan yaqo badan ee sheegay in lakraad rooga dadkii jaysidii falkaasi weerarkaha ay laka dilaya sadiida dhalinyara isku qoyska haye maamulka ayaa maamulka waa ku howlgalahaya maleeshiyaadkii falkaasi jaysidii walkraadrooga tuhun dheer i baaritaan dheerna kureed waase in la wadaaga doono xogtiyo iyo weliba meelaha iyo markaasi lax ku abaabuli kooxahaasay lama leeyahay iniyo aanooyin qabiiliyo indilan dhalinyarada isku qoyska haytyeneri wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shire falagle weliba weli rabshado xoogan iyo ku socdana magaalooyin iyo weliba deegaano ku tirsan dalkaasi koonfur africa hanaas ooyo hormuud engeyin taageerayaasha madaxweynihii hore ee dalkaasi oo dhowaan tumiyo shan bilood oo xabsi ah laku xukumay saacadihii lahdhaafi weliba rabshado xoogan iyo bob lanjaysiday dukaamiyo leyin soomaali iyo ku dhaceen magaalada johannesburg sidoo kale ahna markaas lagubi baawariyo leyin soomaali etoobiyaan iyo weliba dadandhalada dalkaasi koonfur africa cumar cabdulaahi oo kumid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ka nool magaalada johannesburg ee koonfur africa ayaa sheegay hanti fara badan oo soomaali layin in markaas la dhacay islamarkaasna weli rabshadaha iyo socdan waliba sidoo kale uu sheegay in badi ganacsatada soomaalida iyo markaasi hantidaiyo la bixin usoona oo kaaladayaan ciidamada booliska koonfur africa sida markaasi iyo mid baatada lahayn hantidiyo dalka koonfur africa ayaa weliba ganacsiyo fara badan ka haysada dadan badan soomaali etoobiyaan balse weliba inta badan dil iyo booba waa waliba inta badan dil iyo boob hantiyadeed bilanka jeysiday gudaha dalkaasi koonfur africa iyadoona markaas weerarkaasi inta badan iyo ku dambeeyeen buracda koonfur afrikaane guud ahaan dhegeystayaal weliba intaha gabagabaayana warka hiraabna maysan kula darartan idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo inti warkan kulamada unridan kulmaan dhegeystayaal weliba siin ku tabaan ee sidaasi oo hamaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu